madaxweynaha wadanka jamhuuriyadda jabuuti ismaaciil cumar geele iyo wafdigu hogaaminayo ayaa soo gaaray magaalada muqdisho maanta waxaana garoonka kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha jabuuti ayaa lagu wadaa inuu xariga ka jiro safaarad cusub ee jabuuti ay ka dhisatay magaalada muqdisho warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdiqaadir maxamed cabdulle madaxweyne ismaaciil cumar geelle garoonka muqdisho waxaa kusoo dhoweeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxay salaan ka wada qaateen ciidamada baambeyda sidoo kale madaxweyne geelle wuxuu gacan qaaday qaar ka mid a ciidamada jabuuti ee jooga soomaaliya madaxweynaha wadanka jabuuti ismaaciil geelle waxaa la socday wafdi kala yimid wadanka jabuuti waxaana ka mid ahaa fanaaniinta caanka ee hobolada waaberi xasan aadan samatar iyo axmed cali cigaal madaxweynaha wadanka jabuuti ayaa loo gelbiyey aqalka madaxtooyada safiirka jabuuti u fadhiya soomaaliya wuxuu ii sheegay in madaxweynaha caawa uu baryi doono muqdisho waxaana lagu wadaa inuu xariga ka jaro safaarad cusub oo jabuuti ay ka dhisata muqdisho sida uu v-oda u xaqiijiyo safiirka jabuuti halkan u jooga amniga magaalada muqdisho ayaa aada loo adkeeyey waxaana khadnaa wadooyinka muqdisho qaarkood gaar ahaan wadada maka almukarama iyo wadada wadnaha dadka ayaana cagtooda maalaya maanta iyadoo gaadiidka guud ahaanba hakad la gelay dhaqdhaqaaqooda cabdulqaadir okey v o a muqdisho